bismillaahi raxmaani raxiim kulantii wanaagsan dadkana dhegaysanaya uu kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka aad ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xarunta wasaaradda howlaha guud iyadoo xarumahaasi diburis lagu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta caalamiga ee shaqaalaha oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho munaasabad lagu xusayay maalinta shaqaalaha ayaa waxaa sidoo kale lagu qabtay gobollada dalka soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ee dalka ka jira taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda britain u fadhiisa soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen in dowladda britain ay kordhiso taageerada ay siiso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixiyey kulan magaalada muqdisho ay kula qaateen saraakiil ka tirsan hay-adaha qaramada midoobey oo looga hadlayay in qaramada midoobey ay taageerto maamul goboleedka galmudug madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaa magaalada boosaaso kula kulmay wafdi ka socda dowladda talyaaniga oo ay ka wada hadleen wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso qodobada wararka caalamka ee rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya udiin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah boqolaal qof oo dibadbaxyo ka hordhigaya xarunta baarlamaanka dalka ciraaq ee ku taalla magaalada baqhdaad iyo wadahadaladii ugu horreeyey oo u bilaabmay dhinacyada ku dagaalamaya waddanka yeman
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maanta uu idiin hayo waa maalin axada taariikhduna ku beegantaha kowda bisha may sanadka iminkana u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xarunta wasaaradda howlaha guud oo dibulis lagu sameeyey iyadoo madaxweynuhu isla xarunta wasaaradda shaqada uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta caalamiga ee shaqaalaha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maanta waxa uu kormeer ku tegay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka banaadir wararkaasi oo dhan waxaa la socday iminka stuudiyaha la fadhiyay waryaheena arrimaha madaxtooyada bashiir khaliif gaani haye bashiir cumar mahadsanid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekxasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xamed ayaa waxaa ugu horeyn kormeer ku tageen xarunta qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ku taala degmada shangaani ee magaalada muqdisho halkaasi oo madaxweynuhu uu kusoo dhaweeyey taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal cali xirsi bare cali gaab madaxweynuhu waxauu salaan ka qaatay octobyo ka tirsan ciidanka booliiska ee halkaa ku sugnaa intaa kadib waxa uu qayb qayb u kormeeray halka booliiska gobolka banaadir looga arrimiyo hadday ahaan leed xafiisyada iyo qeybaha kale ee ciidanka booliiska ee halkaa ka howlgala madaxweynaha waxaa uu horeyn halkaasi warbixin ka siiyey taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir jenaraal cali xirsi bare cali gaab waxaa sidoo kale sharaxaad madaxweynaha laga siiyey sida ay u shaqeeyaan ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo saldhigyada toddoba iyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho ku yaala ciidamada ku sugan baahiyaha ka jira caqabadaha hortaagan booliiska caqabadaha ugu daran ay la kulmaan iyo sida joogtada ay uga howlgalaan qeybahaasi madaxweynaha waxaa sidoo kale loo sharaxay qorshaha guud ee sugidda amniga xilliga doorashooyinka ee nagu soo fooshalay bilaha agost iyo sebtembar ee sanadkan aynu ku jirno ee doorashooyinka ee dalka ka dhacaya sida booliiska u qorsheeyeen in amniga ay u sugaan intaa kadib waxauu madaxweynuhu uga mahad celiyey ciidanka booliiska laamihiisa kala duwan sida ay isugu xilqaameen sugidda iyo badbaadinta muwaadinka soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo guud ahaan qorshayaashan hordhaca ah ee xilliga doorashada ay u dejiyeen iyo sida ay amniga gacanta uga qabteen iyo la dagaalanka argixisada oo booliiska ay ku howlayihiin howlo badanna ay ka qabteen intaa kadib waxaa madaxweynuhu uu booqday xarunta wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska oo aan ka dheereen xarunta taliska ee qaybta guud madaxweynaha waxaa ugu horeyn xariga ka jaray xarunta wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska oo dayactir lagu sameeyey muddo lix iyo labaatan sannadood kadib ee markii dowladda gacaanka ay burburto kadib oo aan la dayactirin halkaasi ayna ayd xarumada shacaba ay degan yihiin een wasaaradduna ay dibudhis ku samaysay een madaxweynuhu xarga uu ka jaray qaybaha ay ka kooban tahay si casriga loo qalabay inuu ku soo wareegay ee waxaa intaa kadib madaxweynuhu uu booqday ee islamarkaana xarga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo iyana dhinaca ku haysa xa- wasaaradda howlaha guud een wasaaraddaasuu madaxweynuhu xarga ka jaray een waxaa ee, kusoo dhoweeyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabduweli sheekh ibraahim muudey een waxaana muna- halkaas lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayo kowda mey oo ah maalinta shaqaalaha adduunka munaasabadaasoo si weyn loo soo agaasimay heese iyo rawaayado ka tarjumaya ee shaqaaluhu qiimaha uu u leeyahay howl waliba oo socoto lagu soo bandhigay munaasabadda waxaa magaca een xukuumadda ku hadla wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxa uuna sheegay xukuumaddu in howlahan socdo ee xarumihii wasaaradaha dib loogu dhisayo wasaarad walbana xarumaheedii ay u guurayso ay wado een had- wasaarada badan lagu guulaystay haddana lagu howlan yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale goobta ka hadlay waxa uu sheegay in iskaa wax u qabso een qaybo badan oo lagu dhisayo oo xarumo dowladeed ah wasaarado iyo hay-ado kale ay ka socdaan magaalada muqdisho ee safaaradaha dhulalka la siiyey ee ajnabiga ah wuxuu ugu baaqay afartan iyo shan cisho gudahood inay ku dhistaan dhulkaas haddii kale dowladdu kala laaban doonto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud khudbadii uu ka jeediyay halkaasi waxa uu ku ammaanay wasiirka shaqada mudane cabdiweli muudey hawsha adag ee uu qabtay iyo sida wasaaradda ee dib loogu dhisay xarunteedii ee wasaaradaha kalena madaxweyne waxa ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii xarumahoodii kale ay u guuri lahaayeen dibna loogu dhisi lahaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay een, kaasi waxau ahaa waryaheena bashiir khaliif gaani oo inooga waramayey ee wararkii ku saabsanaa munaasabadda maalinta shaqaalaha ee lagu qabtay magaalada muqdisho iyo kormeer madaxweynuhu ku tegay xarunta taliska qeybta guud ee gobolka banaadir warkaasi bashiir gaani isaga oo faahfaahsan ayuu inoo diyaarinaya waxaadna ku dhagaysan doontaan wararkeena soo socda hadduu rabbi idmo dhinaca kale magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo xarun kumeel gaara waa maamul goboleedka galmudug ayaa lagu soo waramayaa in lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta shaqaalaha waryaheena halkaasi inooga soo warama maxamuud cabdi diirshe ayaa faahfaahinta warkaas inoo soo diray munaasabadda lagu maamuusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha adduunka oo maanta cadaado lagu qabtay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi wasiiro xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada munaasabadday soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan oo ku aadan qaabka loo horumarin karo shaqaalaha galmudug salaad axmed caynte oo ka tirsan baarlamanka galmudug ayaa sheegay in shaqaalaha ka howlgala deegaanada galmudug tiro ahaan ay yaryihiin sidoo kalena duruufo adag ay ku shaqeeyaan taasoo u baahan xilligan in wax laga qabto qofba meel baa xanuuntee waxa ay xanuunaysa aniga maantay galmudug shaqaalaheedu inuu yar yahay in muxuu ahaa aanay haysan waxa shaqaalaha adduunka haystaan shaqayarida ka jirta awgeed ayuuna u yara ay yar tahay dowladdeenu da-da ay jirto had iyo jeeraale dowladdeenu intaa tamarteedu la ekaato ayaa shaqaalaheeduna la ekaanaya dowladdeena intay dhaqaalaheedu la ekaato ayaa shaqaalaha dhaqaalihiisu la ekaanaya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur diini ayaa sheegay in muddada yar ay shaqaynayeen ay u qabsoomeen howlo badan oo nidaamka shaqada lagu hagaajinayo
sidaad la socotaanba shaqaalaysiinta waxaa ka horeyda sharciyadii shaqaalaha in la helo waxaa noo suurtagalay in sharcigii shaqaalaha rayidka iyo sharcigii guddiga komishinka wasaaraddu ay soo diyaariso kadibna golaha wasiirada horgeyso falilaahi alxamdina sidaa lagu ansixiyo si sharcigii shaqaalaha marka la helo ayaa shaqaala imaan karaa sharciga guddiga komishinka ama guddiga shaqaalaha rayidka kadib markii la dhammeeyey si official ama si maaragtay muxuu ahay een aan qarsooni lahayn ayaa loo bandhigay shaqaalaha een rayidka tartankiina waxaa ku guulaystay maantii xubno aan dhihi karno aqoontoodii kartidooda galmudug way ku mateli karaan tababarka waa usoo dhammaaday hadda muqdisho joogaan insha allah waxaan rajaynaynaa inayna soo gaaraan wiigan gudihiisa si howlahooda ay u guda galaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa munaasabadda ka sheegay in la fasaxay shaqaalaha dowladda muddo laba maalmood ah ayna qaadayaan tallaabooyin shaqooyin cusub lagu abuurayo Eh, hadda eh, wasaaradaha galmudug wasaaradda ugu yar waxaa ka shaqaysa afar iyo toban qof ilaa shan iyo toban qof taas oo macnaheedu ay tahay shan iyo labaatan markii intaa lagu dhufto ilaa saddex boqol oo ka badan qof inay maanta galmudug ka shaqeeyaan oo shaqaalo u yihiin Eh, dadkaas ayaga ah runtii waxaa ku jira dad badan oo beletri kusoo shaqeeyey oo maaragtay waktigooda maarata si fiican ugu horay galmudug iyo dad maaragtay cusub oo hadda la qaatay hadda guddigii shaqadii shaqaalaha waa la qoray waxaan rajaynaynaa laga bilaabo kooda may oo maanta ku aadan in maaragtay imtixaanaad la geli doono wasaarad walba shaqada shaqaale cusub qaadan doonto shaqaalaha la badin doono ugu yaraana sanadkan sanadkiisa waxaan rajaynaa toban kun ka badan oo shaqaalaha annagoo le inaan isugu imaan doono halkan oo isku waraysan doono runtii waxaan aada iyo aad
maxamuud cabdi diirshe raadiyaha iyo telefishinka qaranka ah cadaado
mahadsani diirshe dhegeystayaal weli wararka ku saabsan maalinta shaqaalaha ayaanu ku jirnaay haddii aanu aadna dhankaasi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayna maanta munaasabad lagu weyneynayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ayaa halkaasi lagu qabtay waxaana ka qaybgalay mas-uuliin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi haddaba waryaheena maxamed cali cumar jubba oo warka duurnimo inoo soo saaray ayaa telefoonka waxa uu ku wareystay siraaji sheekh isxaaq oo ah waryaheena inooga soo warrama magaalada baydhabo
iyadoo maanta ay tahay kooda may islamarkaana ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee shaqaalaha adduunka laga lagana xuso adduunka oo idil ayaa waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu weyneynayay maalintaasi munaasabada waxaa si wada jira usoo qamaqaabiyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiga shaqaalaha rayidka maamulka waxaa sidoo kale qabaqaabada munaasabadaasi qeyb weyn ku lahaa maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo munaasabada waxaa kasoo qeyb galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dhammaan shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya wasaaradaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya jaylani sheekh xasan waxaana ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan uga hambaliyay maalintaasi iyo qiimaha ay u leedahay shaqaalaha adduunka waxaana sidoo kale dhallinyaradii kasoo qayb gashay munaasabada ee kula dardaarmay ama ka wacigeliyey ama uga digay inay aysan ka qayb qaadan tahriibta iyo waxyaaba lamidka balse ay aaminaan dalkooda waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhammaantoodii waxaa si weyn ay usoo dhaweeyeen maalintan qiimaha ay u leedahay shaqaalaha adduunka waxaana inta badan baroordiid loo sameynayay dhallinyaradii soomaaliyeed ee dhowaan tahriibta ku baaba-ay ayaa tacsiin loo dirayay waxaa sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed inta badan hadalada mas-uuliyiinta ay u badnaayeen kuwa ay ku wacyigelinayeen dhallinyarada inay ku sugnaadaan dalkooda islamarkaana dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii loo shaqaaleyn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed marka
kaasi waxa uu ahaa waryaheena siraaji oo ku sugan magaalada baydhabo dhegeystayaal weli radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad nagala socotaan warkii duurnimo ayaana ku guda jirnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda britain u fadhiisa soomaaliya waxaanay ka wada hadleen sidii dowladda ingiriiska ay u joogteen lahayd tababarada iyo taageerada ay siinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waryaheena maxamed xasan cali ayaa qodob wareedkaasi inoo haya kulankan uu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas maxamed aadan axmed uu la qaatay safiirka dowladda britain u fadhiisa soomaaliya mrs heer timatowis ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dhinaca ciidamada iyo sidii dowladda britain ay usii laba jabaari lahayd tababarada ay siiyaan ciidanka xoogga dalka iyo ka qayb qaadashada dhismaha iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kulankan uu ka dhacay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowladda britain taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas maxamed aadan axmed oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ay ka wada hadleen isaga iyo safiirka dowladda britain u fadhiisa soomaaliya marka waa isku afgaranay sidii mustaqbalka wax loo wada qabanayo oo ay waxnooga caawinayaan arrimaha aynu weydiisanay ama ha noqoto xag waxbarasho ama ha noqoto xag qalab ama ha noqoto xag dhismayaal ha noqoto dhinac walba ha noqoto wixi ay naga caawinayaan xagga dhinaca kale markaan u dhigo ama xag howlgal ha noqoto ama xag tababar ha noqoto ama xag taakulayn ha noqoto afka ciidanka markaan dhinaceeda u dhigo waa ka wada hadalay waxaanna rajaynayaa wixii ay noo qabteen na aada iyo aad bay uga muuqataa meelaha ay u qabteen wax qarsoon maaha aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa safiirka dowladda britain ee soomaaliya mrs heer timatows ayaa sheegtay inay sii wadi doonto dowladda britain tababarada ay siiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed We had an excellent conversation today talking about the partnership between the UK and Somalia, in particular in the security sector. And the UK is really proud of the reform that the General has already overseen on the Somali National Army.
waxa aan si gaar ah uga wada hadalnay maanta saaxiibtinimada soomaaliya iyo u k gaar ahaan dhinaca amniga ingiriisku waxa uu ku hanwen yahay dib u habeenta iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida ee uu jenaraalka britain kal hore uu ku soo arkay soomaaliya gaar ahaan ciidamada qaranka soomaaliya qalabeynta mushaaraadka dib u habeynta ciidamada kaabayaasha dhaqaale iyo xagga tababarada ciidamada waxa aan mar labaad u nimid in aan xoojinno ballantii aan horay u qaadnay ee soomaaliya islamarkaana horay loo sii wado howlahaasi So again today we re- reaffirmed our commitment to Somalia and to continuing this work together.
dowladda britain ayaa qayb ka ah dowladaha ka socda midooda yurub ee soomaaliya ka caawiya dhinaca tababarada ciidanka maxamed xasan cali idaacaddii telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiiro ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo maanta gaaray magaalada cadaado ayaa waxay ka warbixiyeen kulan maalmo ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho ay la qaateen saraakiil ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay islamarkaana looga hadlayay sidii qaramada midoobey ay u taageeri lahayd maamul goboleedka galmudug wariyaheenna aynooga soo waran magaalada cadaado maxamuud cabdi diirsha ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo soo diray wafdigan oo ka koobnaa ilaa shan wasiir oo ka tirsan xukuumadda galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cusmaan maxamed cali socdaal waxaana ay ka soo laabteen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka halkaas oo ay kaga soo qayb galeen shir u dhexeeyay hay-adaha qaramada midoobay iyo galmudug cusmaan maxamed cali ayaa sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa taageerada ay qaramada midoobay siiso galmudug qorshe fiicanna loogu samayn lahaa annaga safarka iyaga ah wuxuu ku saabsanaa howlo kala gedisan oo igu muhiimsanayd eh, shir eh, muhiim ah oo ku saabsanaa eh, qorshaha eh, galmudug eh, istaraatiijiyadiisa oo looga wada hadlayay ama eh, magaalada muqdisho eh, welina soconoo socda shirkaas oo mataqaanaa shayna uu dibna warka furmi doono magaalada cadaado ayaan u aadnay magaalada muqdisho eh, iyo wasiiro kale oo iyadana howlo kaloo muhiim ah oo galmudug muhiim u ah ka hayay magaalada muqdisho marka ayaadan ugu faraxsannahay barnaamijka waxaana rajeego weyn ka qabnaa insha allah in galmudug eh, sanadkan sanadkiisa kale inay gaari doonto horumar wanaagsan oo dadka reer galmudug mataqaanaa ay aad iyo aad ugu naaloo kanaan insha allah dhinaca kale wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug cusmaan maxamed cali socdaal ayaa sheegay in wejiga labaad ee shirka qaramada midoobay iyo galmudug toddobaadkan cadaado lagu qabanayo xafiisyada qaramada midoobeyna cadaado laga furi doono shirka waxaa weeyaan hay-adaha eh, hay-adaha internationalka sida united nationka iyo u n d b hay-adahaas iyo dowladda galmudug ayaa mataqaanaa eh, wada qabtay marka eh, isagaasna waxaa weeye waa- wuxuu ahaana shir looga hadlaayo arrimaha qorshaha eh, eh, sanadaha soo socda ee ee galmudug ay ku dhaqmayso insha allah horumarintiisa ku saabsan wayaan wadahadalkii ugu dhex maray eh, hay-adaha un-ta magaalada muqdisho natiijada ka soo baxdayna waxay ahayd in howlihii xagga looga hadlay magaalada cadaad lagu dhammaystiro taasoo ujeeddadoodu tahay in la sii horumariyo horumarinta dowladnimo ee galmudug Eh, insha allah waxaan rajeynaynaa in ay- wixii hadda ka dambeeya united nationku inay si dhab uga howlgeli doonaan magaalada cadaad maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa lagu soo waramayaa in magaalada boosaaso uu kula kulmay wafdi ka socda dowladda talyaaniga iyo urur goboleedka igado iyagoona ka wada hadlay dhismaha wej- waa wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso madaxweynaha dowlad goboleedka puntland maxa- cabdiweli maxamed cali gaas ayaa safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya iyo xogayaha guud ee urur goboleedka igad maxbuub macalin waxa uu kulan kula qaatay magaalada boosaaso xafiiska uu ku leeyahay cabdiweli gaas wuxuuna sheegay madaxweynaha puntland in kulankaasi ay kaga wada hadleen sidii loogu gudbi lahaa wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso oo dowladda talyaanigu ee ballan qaaday in dhismihiisa ay qayb ka qaadanayso madaxweynaha puntland ayaa shirkaasi kadib maruu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in puntland ay ka go-an tahay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ay ka dhigto garoon caalami ah oo waqhti walba shaqeeya islamarkaana leh adeegyada ay leeyihiin garoomada diyaaradaha ee dunida dhegeystayaal halka warka aad kala socotaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna qodobka warkeena ugu dambeeya boqolaal qof oo dibadbaxayaal ah oo u badan taageerayaasha wadaadka shiicada ugu weyn dalka ciraaq ee muqtada sadar ayaa waxa ay isugu soo baxeen iridda hore ee xarunta baarlamaanka dalka ciraaq iyagoo shalay halkaasi xoog ku galay waxayna galeen xarunta baarlamaanka ciraaq ee bakhdaad oo ah goob aada loo ilaaliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq mister xaydar al cabaadi ayaa sheegay in rabshado ka dhacay agaarka xarunta baarlamaanka ay maareeyeen laamaha amniga wuxuuna u ekaa in uu dafirayay in xoogaga shiicada ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka dadka mudaharaadyada dhigaya ayaa ka careysan in baarlamaanka ciraaq ay ansixin waayeen isbedelo siyaasadeed oo wax looga qabanayo musuq maasuq ay sameeyeen laamaha dowladda ciraaq hay-adda caalamiga ee transparency international layihaahdo ee arrimaha musuq maasuqa wax ka qorta ayaa waxa ay sheegtay in ciraaq ay ka mid tahay sideedda dal ee ugu horeeya caalamka dhinaca musuq maasuqa hay-adaha dowladda dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya anigoo cumar xasan cali oo warkeedii la socodsiinayay saaxiibkay maxamed cali juba oo warka noo soo saaray layla cabdiraxmaan oo warka farsameynaysay dhammaanteenu isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo